aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasir weerarka culus ee saaka ka dhacay masaajida cali gaduud halkaasna ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen runtii labada geesood ee dagaalamay waxaa jira waxyaabo uu uga dhigan yahay dagaal markuu dhaco ciddii ku guuleysata ayaa guul ay uga dhigan tahay laakiin istaraatiijiyan marka la fiiriyo meel lagu dagaalamay oo lagu kala baxay keliya ma ahan cali gaduud iyadoo la eegayo dhulka deegaanka uu ku yaallo ama magaalada ay ku taallo cali gaduud runtii waxa ay marin u ahaan lahayd ciidamada ee jira dhinaca xeebta walow ay jiri karto waddo kale oo ay sii mari karaan oo xeebta hoosteeda ku taalla waxaan ula jeedaa ciidanka ku sugan ceeldheer horey waxaa rajadoodu ay meesha uga baxday ciidankii joogay meesha la yidhaahdo aadan yabaal markii laga qabsaday guullane oo ah waddo ay mari lahaayeen gebi ahaanba marka ciidankii joogay aadan yabaal meel ay maraan oo shabeellaha dhexe ah ma jirto waddada u furanna waxay tahay keliya waddada muqokori dhinacna alkowthar ayaa ka xigta hadday aadi lahaayeen mujaahidiinta ayaa jooga dhinaca kalena waxaa jooga waa ceel cali axmed iyana mujaahidiinta ayaa ku sugan marka rajadii ayaa ay meesha kasii saareysaa oo ay waxay sii badinaysaa lakabyadii wadooyinkii laga xiray dowladda federaalk oo mararka qaar dagaalka haddii hal wado ay kaa xiran tahay iskudayo iyo xeelado iyo waxyaabo ciidamadu ay isku dayaan ayaa jiri kara laakiin dhowr wado hadday kugu noqdaan oo lakabyo badan ay kugu noqdaan rajadaadu meesha way ka baxaysaa gebi ahaanba dhinaca horta marka laga fiiriyo taas ayay dowladda federaalk uga dhigan tahay waxa kale oo ay ka dhigan tahay gobol madaxweynaha dowladda federaalk uu ku sugan yahay oo dagaal uu ka dhacay oo ciidankiisii lagu jebiyey wax caadiya ma ahan xasan sheekh madaxtooyada ma joogo nin siyaasadda iyo howlaha kale ee dowladda ku mashquulsan ma ahan dagaal ayuu ku mashquulsanaa tan iyo markii qaraxii weynaa ee muqdisho uu ka soo badbaaday waxaa la dhahayay isaga ayaa gacanta kula jira dagaalka iyo xeeshiisa iyo ayaa la oranayay marka mana seexdo madaxweynihii oo aanan seexan oo soo jeeda oo saraakiishii la hadlaya oo shalay ugu dambeysay raagaceello ku sugnaa in saaka ciidankiisii cagta lagu mariyo masaajid cali gaduud runtii wax caadiya ma ahan waxaana ay niyajab ku noqonaysaa ciidamada dowladda federaalk oo loo sheegayey in xasan sheekh uu yimid oo bale xataa qaarkood ayaa waxaa wax weyn looga dhigayey xasan sheekh ayaa gaare cabdibilo ah raacay wiilkiisa albaabka ka furay sidaa darteed al-shabaab way jabeen ayaa loo sheegayey marka saaka ciidankiisaa loo sheegayey maxay arkayaan xaalkoodu waa sidee mooralkoodu sidee buu noqonayaa ciidankii meesha lagu dilay qudhooda taas waxaa ka sii daran xogaha dowladda federaalku way ka cabataa inta badan alkataa'ib waxaad la socotaa islamarkiiba sawiro iyo markhaatiyo iyo caddaymo ayay ka keentaa dhinaca kale deegaankan masaajid cali guduud waa meel aada loogu hardamayey markii laba kun iyo laba iyo labaatankii duulaanka ay soo qaadaysay dowladda federaalka qabaa'ilka deegaanka degan beesha warsangeli oo kale aad bay halkaas uga dagaalameen nabadoonkoodii goordhow ayaan wareysan doonaa iyo bulsho badan oo uu hogaaminayo runtii dagaal adag ayay la galeen dowladda federaalka marka xataa labada dhinac ee dagaalamay marka laga yimaado bulshadii iyo qabiilkii oo la socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka waxay kuu sheegayaan in ay aada u faraxsan yihiin dhul ninkiisiibaa iska leh ayay oranayaan marka deegaankii ayaa dib gacantooda usoo galay koley dhibaato badan ayaa deegaanka runtii loo geystay muddada ay joogaan ciidamada dowladda federaalk ah waxaa taasii weheliya madaxweynaha dowladda federaalka ee haashimow wuxuu isku dayayey maalmihii lasoo dhaafay dad deegaan ah in uu la hadlo maleeshiyaad markii hore dowladdu ay shaqo gelisay ayaa dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab aaday oo yiri hubka waanu iska dhignay oo deegaankan laftigiisa cali gaduud ka mid ah wuxuu la hadlayey jufooyinka qaar ayuu la hadlayey si saraaxatan ayaa wuxuu ugu sheegayey ciidan ma hayno waxaan rabnaa inaad ciidan noo noqotaan inaad na badbaadisaan ayuu ka codsanayay weliba dowladda federaalka hadafkeedu hadda ma ahan inay qabsato dhul mujaahidiintu ay joogaan laakiin hadafku wuxuu yahay sidee cadalle looga difaaci karaa magaalada muqdisho haddii ay suurogeli weyso baleenka labaadna wuxuu yahay sidee warshiq ee looga difaaci karayaa magaalada muqdisho ayuu hadafku yahay marka sawirka meesha ka muuqanaya marka la fiiriyo madaxweynaha dowladda federaalka iyo dhaqdhaqaaqyada uu sameynayay ayaa isna cajiib ah labadii kun iyo laba iyo labaatankii haashimo waxaad ogeyd xasan sheekh oo u khudbeynaya ciidan aad u fara badan oo ay ka mid yihiin kuwo laga keenay waddanka eritrea ciidan drays isku wada eg wataa koofiyado isku wada eg wataa ciidan xagga dhirarka xataa sawirka markaad fiiriso aad moodo inay isla wada eg yihiin yacni madaxweyne wuxuu u muuqday ciidan qaran u qudbeynaya ayuu u muuqday laakiin shalay markuu raagacee la tegey waxaad arkaysay maleeshiyo ayuu u khudbeynayay madaxweynaha maleeshiyo heer hoose oo jufo hoose ah marka waxaa la dhihi karayaa madaxweynihii heer qaran ayuu ka soo tegey heer jufo ayuu marayaa taas yacni ciidankii ayaa baaba'ay ciidankii eritrea laga keenay kuwii gorgor ciidankii oo dhan dagaalka ayay ku baaba'een dantu marka waxay kaliftay in madaxweynihii shalay la hadlayey ciidan noocaas aan sheegay maanta uu la hadlayo rag daalan bacaad ka fadhiya qaarkood khudbaddiisa aanan fahmayn qaarkood hoos iska eegaya qaar labiskiisa ay la yaaban yihiin waxaa kaloo cajiib ahaa raagacele shalay markuu tegey muqdishou ka soo tegey wuxuu la kulmayey midooda africa ninkii ka socday jabuutiyaanka ahaa raagacele hala imarsiiyo ayuu yidhi maadaama sumadaale oo soddon kilomitr qiyaastii u jirta ay mujaahidiinta ku sugan yihiin oo cabsi ay ka jirtay halkaas ayuu markaa tegayey kadibna wuxuu aaday cadalle ayuu ku laabtay marka raagacele markuu tegay diyaaradda helicobter ayaa lagu geeyey hal toddobaad ayaa waxaa la qalqaalinayay dadkii u sacbin lahaa oo ah dad kooban guddoomiyaha degmada yakshiid ayaa saddex toddobaad ku maqan raagaceelle isagoo dadka u sheegaya qabqablayaasha iyo xasan sheekh dabcan wax badan ayaan ka tabanaynaa dhibaatuu noo geystay laakiin haddana garab ayuu naga rabaa waxaa la yaab lahayd marka hubka ayaa laga dhigay maleeshiyaadkii shalay raagaceelle uu ugu tegey iyadoo markaa laga baqayo xasan inay toogtaan keliya saddex nin ayaa waxaa lagu soo reebay dabajeex oo ah waardiyaasha xasan uu ku kalsoon yahay inta kale hubka waa laga dhigay marka kamarada waxaa lagu qabanayaa oo keliya saddexda nin ee dabajeexa wadata iyadoo wareegyo kale aad ka arkaysid dadka kale inay sacboole yihiin oo hubkiiba laga qaaday aad ka dareemaysid waxaa kaloo muuqaalkaas cajiib uu ku yahay xasan waxaa la socdaa nin boorso yar oo madow ayuu wadaa oo boorsooyinka lacagta loogu qaado madaxweynayaasha malaha lacagka xoogaa ayuu ku waday marka markii uu meesha soo istaagay oo raagacele seetiin uu yidhi gadaashiisa ayaa laysku qabsanayaa lacagtii ninka lacagta wada waa la hareereyay afar sarkaal sida muuqaalka dib haddaad u daawato afar sarkaal ayaa hareereynaysa danta waxay kalifaysaa xasan sheekh inuu dib u jeesto oo uu dhex galo nimankii lacagtii maaragtay boorsadii la isku qabqabsanayay marka lacag ayuu markaa madaxweynaha aan badnayn uu doonayaa in maaragtay uu meelaha qaar maleeshiyaadka iyo qabqablayaasha uu siiyo iyadoo lacagtuna ay yar tahay oo la isku qabqabsanayo intee in la eg ayaa lacag lagu dagaalami karaa laftigeeda waa waa su-aal marka aan soo xooriyo runtii haashimow jab weyn ayay uga dhigan tahay dowladda federaalka madaxweynihii gobolkii uu joogay dagaal ka dhacay ciidankiisiina lagu laayey wax ka dambeeya xasan sheekh uu hadda uu soo kordhinayo runtii ma jiraan dhacdada cali gaduudna way isi soo taraysaa